الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب إذا خاف السلطان nisooyinka qaarkoodna waxaa dha cib baabuducaayi oo macnaa baabuducaayi ducada baabkeedii weeye oo wixii loo odhanayay lagu ducaysanayey ama shaksi uu ku ducaysanayey idaa khaafa hadduu ka cabsadaa surdaana ruux madaxa ah oo dee surdadiisii iyo ciidankiisiiyo wixii amaleeba uu ka baqdo bal wixii uu odhanayey ama uu ku ducaysanayey taas ayuu baabkeedii yahay xdثna محمد بن عbayd qال xdثna عيسى بن يuنس عن الأعmش qال xdثna sمامة بن عقبة qال سمعت الxاriث بن سوayd yquل qال cabdاللahi بن masعوud ayaa wuxuu yihi kale أثر weeye markaas ama baabkaba wuxuu ku soo aroorin doonaa sheekhu raximah الlahu taعaalى saddex aثر ayuu ku soo aroorin doonaa أxaadiiث marfuuca inooguma soo aroorinayo shalaytaynu soo maray ducaadii ducaaul karb oo dee iyaduna karbigaa shruuxa haysta ee de markaa uu sababtii u ducaysanaya ama cabsi suldaan haba noqoto nabaadij soo sheegnay ama wax kalea shiddo kaloo haysta taba haba noqotay waa dikri shaamilo oo macnaa karbi guud ahaanba waana dikrigaa dee saxiixa inoogu suganaysa uu marfuuca mama ahaa bal kuwan laakiin aaaar bacd asaxaaba aahaartood ayaa inoo iman doonaan xagga sanadka ole maxamed ibnu cubaydkan maxamed ibnu cubayd ibnu maamuun weeyoon filaya inaan hore kitaabka ugu soo maray sheekha bukhaari nin kaleo maxamed ibnu cubayd ibnu abi umayata la ydhaha danaafisiin ah oo sheekha bukhaari oo isna halkan oo kale dabaqadanna waa jiraaye laakiin ninkan ciise ibnu yuunus wax ka warinaya waa maxamed ibnu cubayd ibnu mamun wey maymuun wey ciise bnu yuunus iyo acmashina waa dad kitaab dee waana a'imo weeye kitaabkana way ku soo noqnoqdaan ama sumaamat bnu cuqbata waa nin taabiciya oo hiqo ah kollay taabiciintii yaryarayd walow qol ay kasii dambayso kaaba weeye kitaabkeennan al-adab almufrad iyo nasaa-i sunantiisa ayuu kutubtan usuusha iyo wixii soo raaca kagaba sugan yahayo uma min cuqbat almuxallimi bal taas waa nin hiqa aan leenahay waana nin taabiciya amaa ninka kasii dambeeya isaguna waa taabici weyn isagu oo waa dabaqadii koowaad ee taabiciintun buu noqonayaa saxaabada dabaqadii ku xigtay waana nin aada u idqaan iyo hiqanimo badan oo bal kutubta lixdaaba ku wada sugan abu cayishata alkuufi wuxuu yihi xaaris ibnu suwayd baa yidhi qaala cabdullaahi ibnu mascuudin baa yidhi ida kaana calaa axadikum axadkiin korkiisa hadduu ku sugan yahay imaamun imaam waa madax ama suldaan yakhaaf uu ka cabsanayo taqadrusahu waa kibirkiisa iyo dulmigiisa iyo tacadigiisa uu kaba baqanayo alqadrasa waa isla weyniyo takaburka aw dulmahu dulmigiisa uu ka baqanayo falyaqul ha yidhaaho allahuma raba asamaawaati asabci wa raba alcarshi alcadiim kun lii jaaran min fulaani fulaani bni fulaanin wa axsaabihi min khalaa'iqik an yafrud calaya axadu minhum aw an aw yadqaa caza jaaruka wajalla hanaa'uka walaa ilaaha ila anta kallay ducadii karbigii bay aada uguba dhowdahay saxaabigan jaliilkaana aharkan laynooga soo naqliyey de waana ahar ka sugan oo sanadkana waa sanadka inoo bal sugan haddaba wuxuu yidhi hadduu ka baqdo ha yidhaaha allahuma ilaahayow raba asamaawaati asabc samooyinka toddobadaa rabbigoodow ee abuuray lahaa ku tasarufayee maamulayo iyo warabba alcarshi alcadiim carshiga weyn rabbigiisow kunlii ii noqo aniga waxaad ii noqotaa ii ahaataa jaaran ay mujiiran weeye iga badbaadiya iga magangeliya iga ilaaliya oo iga xafida min fulaan ibni fulaanin dee waana kolba de waa kii uu markaa ka cabsanayay taqadruskiisa iyo kibirkiisa iyo dulmigiisa uu kaba baqanayo dee waa magacaabaya waabatan dee markaase fulan ibnu fulanna kinaaye wuxuu ka yahay un magaciisii iyo axzaabi kuwan dee acwaantiis iyo axsaabtiisa xisbiyadiis iyo acwaantiis oo min khalaa'iqika de adaa haddana leh adaa abuuray adaa ku tasarufaya adaa maamulaya oo mid kastaaba dhammaantood isagiiyo axsaabtiisu qabdadaaday kuba sugan yihiin wixii aad adigu yidhaahday isunba ahaanaya ee khalaa'iqdaada kaba mid ah waxay kulli jaaran waxaad ilaahu magan iiga noqotaad iga magan gelisaa min fulaan ibnu fulaan an yafruda oon ka bedelin an yafruda inuu xadgudbo calaya aniga korkay axadun axad minhum iyaga kaba midi aw yadqaa kolle waa isla macnoo macnaa uu igu xadgudbo igu markaa idhibo igu tacadiyo axad iyaga kaba midi caza waxaa qaalib noqday oo ciddee waxa weeyaan ka adkaanaysa oo ka qaalib noqonaysaaba aanay jirin jaaruka ruuxa jaarkaaga adigu waa macnaa kii aada magan gelisay ciddii adigu aada ammaan iyo siisay jiwaarkaaga iyo magantaada ku sugani wuu qaalib noqday wuu xoogaystay wax markaa in daalim oo dulmiyaya ama ku tacadiyaya mar ma jirto wajalla waa weynaadee sana u ka amaan ammaantaadna way weynaatay allah ilaaha ilaa anta ilaah dee waxa weeyaan aan adiga ahayna maba jiro ko xaq lagu caabudoon adiga ahayna maba jiro macnaa ruuxu waa adugu baldacooyinka dee kuwii marfuuca ahaana ee suuradan iyo suurooyinka kaleba shamlinayana waataynu shalay soo maray oo ducawl karb waxaynu soo maray kolley iyadoo dee dikri ah allahuma raxmataka arjuuna waa tii aynu xadiidkii abubakrata ku soo maray xadiid kalonu inoo soo dhiganoo ducaau lkarbi iyadana allahu allahu rabbi laa ushriku bihi shay-an oo iyadana xadiid kuba yimi inay dee bal matalan marka karbi iyo shidda ay jirto rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh odhan jiray bal dee waxyaalo uu ruuxu xaggiisa kalaba yimaado umuuraha ma'huurkee barhkoodna ay marfuuca yihiin haddii marfuuca lasoo dhaafana saxaabadiisi dee kolley markaa waxyaalaha qaarkood ee laba yimaadaan xaggooda inooga sugnaayo barhkoodna xagga xukunka marfuuc ay kaba noqonayaan ayaa dee ka horeynaya waxaan bal matalan ama cid kale laga soo naqliyey ama aan dee naqliba ahayn oo ruuxuu kuba ducaysto walow dee ducadu ay furan tahay xadaثna abu nuعaymi qaala xadaثna yunus can اlminhal bni camri qaala xadaثanii saciid bnu jubayri can ibni cabaasi qaala anahu qaal kana waa ahar kale kii hore ibni mascuud buu ahay kana waa cabdullahi bnu cabaas abu nucaym fadl bnu dukeyna kolley xafilaya sheekha bukhaarida waa kan nagu soo noqnoqda had iyo goor kitaabka waa ku badan yahay sida u saxiixiisaba ugu soo noqnoqdo iyo kutubtiisa yunuskan abu nucaym uu ka warinaya o sheekhina waa ciise bnu yuunuskii sanadka hore inoogu sugnaa aabihii weeye oo ciise bnu yuunus ibnu abi isxaaq buu ahaa abu isxaaq asabiici waa usradii iyo qoyskaas markaa yuunuskani ciisahana waa dhalay nin kaleo walaalkii ahaayoo aada u mudan oo dee marka la eego xagga xifdiga axaadiida ama xifdiga axaadiidi abi isxaaqba israa-iil ninka la yidhaahana ciisay walaalayiina waa dhalay yuunuskana de waa ina abi isxaaq weeye yunus ibn abi isxaaq asabiici can ilminhaal ibni camrin minhaal ibni camrin kan ma filayo inaan hore usoo maray waana nin isaguna taabiciintii raggii ugu dambeeyey ka mida waa nin kitaabkan bukhaari bukhaarina waa ku sugan yahay asxaabu sunan kolley muslim kitaabkiisa kuma sugna oo minhaal ibni camrin kani waana baan filaya aimo kala duwane wala xaafid bnu xajar saduuqu kaba cabira aimo kala duwane tawhiiqiyaanoo waa hiqa ay yidhaahaan shucbay soo naqliyaan oo kolley culimmadna kutubta musalax markay dee ka hadlayaan in jarxigii layska hubsado kolkolbaa ninka jaarixa ee wax tajriixinaya waxaan dee ruuxa jarxi ku noqonayn baa laga yaabo oon lagu waafaqo inuu kuba jarxiyo ayay soo naqliyaan inuu gurigiisa intuu yimi ka laabmay oo yidhi waxba kama warinayo markii la weydiiyeyna wuxuu yihi sawt dhawaaq baan ka maqlay barhkood waxay ku fasireen qiraa'o qur-aanbo laakiin dee san dee heestoo kale ama tadriib lagu aqriayo kuwa qaarkood hees bay kuba fasireen waxaa la yidhi miyaad tagtay gurigii oo ma weydiisan bal inuu joogay in kale iyo inuu ahayd iyo adigu marka taasoo kalena dee jarxi ma noqonayso lagu jaraaxeeyo bukhaariba oo ka saxiixiisaba wax kaba wariye bal minhaal ibnu camri waa nin reer koufa ah weeye oo marka alasadi waana xaaladiisu taa wey ibnu cabaas ba wuxuu uhi qaala idaa atayta haddaad timaadid ood u timaadid suldaanan suldaan mahiiban laga cabsado laga hiibayso laga cabsado oo dee malaha tacadigiisii adigu markaa dee umuuraha caynkaasa lagoogaba booqdo kaasoo takhaafu aad ka cabsanayso an yasuwa bika ay an yaqaaraqaka wayatacadaa bika way inuu kugu xadgudbo aada ka baqanayso faqul waxaad tidhaahaa allahu akbar allahu acazu min khalqihi jamiica allahu acazu mima akhaafu waaxdar acuudu billaahi aladii laa ilaaha ilaa huwa almumsiki samaawaati sabca an yaqacna cala alardi ilaa biidnih bal ilaa akhiri ducaa bal taas dha weeye kana waa ahar saan aragno aan marfuuc ahayn oo ku taagan ibnu cabbaas oo iska ku tacalluqsanu ruuxu markaa uu cabsanayo khaasatan cid suldale uu kaba baqanayo dee waxyaalihii uu ilaahay kuba baryayey si uu sharka iyo dhibka ciddan uu ka cabsanayo sharkooda iyo dhibkooda uga badbaadiyo bal taas bay kaba mid tahay wuxuu allahu akbar waa asano iyo ammaan buu ku bilaabaya allahu ilaahay baa acazo ka xoog badan ka quwo badan ka cizo badan min khalqihi jamiican khalqigiisa dhammaantood dee khalqigiisu waaba adilada isaga waa casiiskaas aladii laa yamtanic calayhi shay allahu ilaahay baa acazu ay aqwa wa acazu mima wixii akhaafu aan kaba cabsanayo wa axdaru aan ka digtoonaanayo waxaan aan ka baqanayo aan ka digtoonahay ilaahay baa cizada ilaahay iyo quwadiisa ayaaba kaba weyn waacuudu waan maangeliya bilaahi ilaahay aladii laa ilaaha illaa huwa isaga un mooye ilaah kale aanu jirin ayaan maangelaya kolley wixii uu ka maangelaya dee ku tacalluqaya acuudu waa inoo dambeeya ilaahay almumsika hayay asamaawaati samooyinka sabcu toddobada ka qabanay anyaqaca an yaqacna cala ardi dhulka inay kuba dhacan ilaa biidnih isaga qadarkii iyo iraadadii uun mooye oo kaa dee samooyinka iyagoon camad lahayn oon tiiran lahayn hayo oo inay dhulka kuba soo dhacaan kaba haya ilaahaa dee qudradiisa iyo quwadiisu taa ag tahay ayaan magangelaya waxaan ka magangelayaa min shari cabdika fulaanin kolley daahirku wuxuu ahaa ama muqtada daahir kalaamka dee acuudu billaahi baa inoo horreysay halkana min shari cabdihi fulaan in laba idhaa sidee ay waxa weeyaan yar munaasabada iyo dee siyaaqo inay isku mid noqdeen laakiin waa iltifaat untan dee luqada carabeedna macruufka kuba ah oo wa acuudu billaahi ilaah baan magangelayaa min shari cabdika fulan oo ilaah waan ku magangelayaa waxaan kaa magangelayaa min shari cabdika fulani addoonkaaga fulan sharkiisa iyo wajunuudi ciidamadiisa sharkoodi iyo waa atbaaci wa ashyaaci waa isla miduun atbaac iyo ashyaac oo dee ashaacdi waa jamcu shiicatin wa shiicatu rajulna waa atbaacdiisa iyo ansaartiisa oo min aljini walinsi jin iyo insiba leh allahuma ilaahay ow kulli ii noqo jaaran ay mujiiran mid i magangeliya iga xafida min sharihim sharkooda jala sanaa'uk wacaza jaaruk watabaaraka smuk walaa ilaaha hayruk kolley alfaadana way wadaagsadeen aharkan aan ahayn iyo aharkii waxa weeye ibnu mascuud way wadaagsadeene balkana wuxuu kaa midyuun adciyada ma'huurka ah manquulka can asaxaaba ee ruuxu markuu cabsanayo cid suldale uu surdadoodiiyo kaba cabsanayo ama ha loo yeedho iyagii ha ka baqanaya si kaleba ha ugaba baqanaya gacantooda haba galo adciyadii uu laba imanaya ilaahayna subxaana watacaala sharkooda iyo dhibkooda waa kaga daafacaya kaga ilaalinaya xadaثna muسى qاaل xadaثna sukayn بن cabdالعaزيز بن qaysi qال أخbarnii abي أna بna cabaasi xadaثahu qaala man nazla bihi ham aw غam saan aragna waa ahar kale oo isaguna ibnu cabaas laga warinayo baabka markaa saddex aharun baa inoogu sugan waayo axaadiidtii marfuucayd wixii uu kaba warinaye dee ku tacalluqsanaa karbiga inay karbigu waa waxana waa ka imanaya wax kalena waa ka yimaadaay waa ti aynu shalay casharkeedii kuba soo maray xagga sanadka muusehan uu idlaaqayo dee ilaa kitaabka bilowgiisaba oo ninkii nala soo socday ee muuse bnu ismaaciil atabudaki aada riwaayaadkiisa ugu badan yahay sukayn ibnu cabdilcaziiz ibni qays hore umaynaan soo arag waa nin reer dee cabdilqaysa isaguba oo reer basre ahaa sukayn ibnu abilfuraatna waa la yidhaahaa kalle waa nin saduuqa isagu sidiisa marka la eego barhkoodna ay hiqo yidhaaheen ama ay tawhiiqiyeen walow dee kolkol dad dacafaa wax ka wariyo ay dee keento xadiidkiisii ay hoos u dhigto aabihii cabdulqasi cabdulcasiis ee markaas ibnu qaysna waaba kolley inankiisan iyo waxbaa kaba ama dee cid kalena way ka wariseen laakiin waa xaafidnu xajar ibnu maqbul kaba cabiro barhkoodna ay leeyihin waaba nin majhuula oo kolley sanadkan xadiidka debicsanaan iyo nooc dacfi ayaa kuba sugan aharkan aan hayno oo labadoodan isdhalay khaasatan waalidka ayaa kasii hooseeya ka martabo hooseeya ama barhkood ay jahaale iyo ay ku sifeeyeen inuu majhuul yahay sukayn oo aabihii cabdulcasiis ayaaban leenahay nooc dacfi baa kuba sugan oo aharkan imakaan haynaa kuwii hore la mid maaha dacfi ayaa kuba sugan arrinta jirtaan waxa weeye bal labada tahdiibba waa tahdiibulkamaal iyo tahdiibiyo taqriibka oo kale tahdiibu tahdiib maan eegina markay labadoodaba ramsiga u dhigteen macnaa ramsigu markaa kutubtaa taraajimtu dee markay ruuxan dhiganayaan ama ayay qaaliban markay magaca bilaabayaan bay xuruuf googo-an oo tilmaamaysa kutubta uu ku sugan yahay ama riwaayo uu ku leeyahay bay dhigtaan kolley waa dee rumuus in rumuustaasin ay dhigteen labada kitaaben sheegayaba waxaa ku sugnayduun ra keliya ra keliya ra-duna marka la eego kutubta taraajimtee noocaasa kuwan usuushan iyo kutubtan kaba hadla ama ku taraajimeeya axaadiida ruwaadan kutubtan san umuhaatu sito oo kale ra markay dhigtaan waxay u jeedaan jus yaroo uu leeyahay ama kitaab aan weyneyn oo uu bukhaari leeyahay oo alqira'a dee waxa weeyaan markaa salaad oo kale ama khalfa alimaam bal juskaa qiraa'ada wixii kuba yimi waa jusuu ku ururiyey axaadiidii jaanibkaas ahayd qiraa'ad iyo wixii kuba tacalluqsanaa uu kuwa ururiyey waana jus madbuuco bal dabacaad buu madbuuc yahay kitaabka kaas bay ra-du marka arrinkii waxa weeye adabkan ramsigiisii may dhigan laakiin taadiibulkamaal oo misiya markii uu dee ninka iyo ciddii uu ka wariyey ama kasii wariyey dhiganayay ayuu labadoodaba soo dhigtay dee inuu adabulmufradkan bukhaari uu kuba sugan yahay oo bukhaari markaasuu tarjamada ku khatimay juskaa qiraa'ada iyo aladabba labadaba inuu ka wada wariye laakiin ramsigaa keliya yaallo oo taqriibna waa sida taallo dee ruuxii u qaadanaya marka hore inaanu aladab almufrad riwaayo ku lahayn waana kan kule weeye kolkol way dhacdaa oo labadoodaba way kaba dhacdaa haddii uu bukhaari tacliiqaadka saxiixa dhexdiisa uu ruuxan wax kaga wariyey oo ramsigiisana kha iyo ta ay ka dhigaan khat kha iyo ta waa kha oo bukhaari iyo ta oo tacliiqii kasoo qaadeen marka caynkaasa isagoo aladab lmufrad kuba sugan bay iska daayaan inay ishaaraanoo sababtu kala duu saxiixa un riwaayo meel kamida ku leeya xataa tacliiqba haba noqotee kaasay ka horraysiinayaan ay ku kaaftoomayaan oo ramsiga adam iyo kuwa kale ee ka baxsan saxiixa way iskaba daayaan oo taas iyada waa wax dee kutubtaa ruuxii dee bal markaa aada loo daalacdo la arkayo oo la dareemayo bal waxaan leenahay dee intaasna waa kan aladabulmufradba labadoodan waa kuwan imaka halkan inooguba sugan ee riwaayada ku leh walow taadiibulkamaal tarjamada dhammaadkeeda ay kuba sugnayd inuu dee aladabulmufradna bukhaari wax kaga wariyeen bal markaa wuxuu yidhi akhbaranii abi cabdulcasiis waa taabici isagu oo waxa weeyaan kolley waa qataada iyo zuhr iyo cumar ibnu cabdilcasiis iyo dabaqadoodii way qolooyinkaasay isku dabaqa yihiin ana bna cabaasin xadaahu ina cabaas baa u waramay oo wuxuu ugu waramay oo qaala wuxuu yidhi man nazala bihi ruuxa uu ku dego asiibo hamun hami aw qamun ama murugu aw karmun shido awda haddaan litanwiic kaba dhigno dee waa waxyaale iskuba dhowdhow adu waa dhib isaga hami gelisay ama ha noqdo karbi iyo shido markaa haysata ama wax dee waxa weeyaan soo socdo uu ka baqanayo filanayo isagu uu ka murugaysan yahay ama dee walaac geliyey haba noqote si hamigoo kale haddii wax ruux adigu bal uu ku yimaado aw amase khaafa cabsada min suldaanin ku madaxa kaba cabsada oo fadacaa ku ducaysta bi haa-ulaa'i kelimaadkan soo socda iyo ducadan adciyadan ducadan ama kelimaadkan soo socda ku ducaysta istajiiba lahu waa loo aqbalaya qaaliban haa-ulaa ismu ishaarahan waxaa caaqilka iyo dee ulaa-ika labadaba loola yimaada wuxuu haddaanu caaqil ahayn oo kale dee san muanas ama de waxa weeyaan muanaskii adigu mufradka ahaaba habkii loo isticmaalaayo halkan oo kale fadacaa bihaadihi ayaabay noqon lahayd hadday dhfo la fogeynayana fadacaa bitilka ee ulaaika iyo haaulaai waa wixii caaqila qaaliban loo isticmaalay laakiin tana aan way dhacdaayo waa wax luqada xataa ashcaartii carbeedna lagaba helayo iyadoo wuxuu aanu caaqil ahayn ama shaygan la ishaaraya aanu caaqil ahayno dee taas looba isticmaalay bastan wixii loolaba iman jiray jamaca caaqilka ah ama ishaaradii iyo ismigii lagu ishaari jiray ama mid low ha noqda ama mid foge tadna taasunbay kaba mid tahay haddaba kelimaadkan weeya haaulaahi waxaa la ishaarayana waa kelimaadkay noo soo socday ducada ah ustujiiba lahu ilahay waa loo waa loo aqbalaa macnaa waa loo aqbalaado wixii uu ka cabsanayay ayaa laga faydaa oo muxuu odhanaya as'aluka bilaa ilaaha ilaa laa ilaaha ilaa ant rab الsamaawaati الsabci warab اlcarshi اlcadiim waas'aluka bilaa ilaaha ilaa ant rab الsamaawaati الsabci warab اlcarshi اlcadiim waas'aluka bilaa ilaaha ilaa ant رب السماaواaت السبع والأرضiن السبع وma فيهina إنaka عlى كuلi شhayءi qadير intani waa amaan waa hordhac waa مqadimo ثuma sl الlahi xaajaتka weye markaad intaa tidhaaho ilaahay xaajadaadii weydiiso wixii aad ka cabsanaysayna inuu kaa badbaadiyo waxa weeyaan weydiiso ama kerbigii iyo shidadii ku haysato inuu kaa kor yeelo weydiiso waa lagu aqbalaya bal xadiidka sanadkiisa kalaamka ku sugan waa ta aan soo sheegnay haddaan leenahay barhkood baaba dee imaka raggan qaarkood xataa ibnu xibbaan iyo waa tawsiiqaya hiqaadkiisu ku sheegaya laakiin laakiin sanadka bal dacfi ama liin iyo debacsanaan ba halkaa kagaba sugan asaluka waan ku weydiisanayaa bilaa ilaha illa anta macnaa bikownika laa ilaha illaa ant waa adigoo dee adiga uun mooyaane ilaah kale oo dee xaqna lagu caabudo isaguna awoodna leh oo waxay dee matalan quwadiisa iyo awooddiisa iyo qudradiisu ay tahay taas wax hor joogsanayaaba aanu jirin wixii isagu kor yeelo iyo dhibtii uu faydaana tafayd mayse ay tahay baan ku weydiisanayaa rabu samaawaati sabci waxaa tahy ilaahow anta rabu samaawaati sabci warab lcarshi اlcadiim waasaluka bilaa ilaha illa anta rabu samaawaati sabci warab lcarshi اlcadiim waasaluka bilaa ilaha illa anta rabu samaawaati sabci walaradiina asabci wamaa fiihina inaka calaa kuli shayin qadiir uma salila xaajatka adugu bal ducooyinka karbiga kaga mid tahy waxaa jira kolley ducaan meelahan inoogaba sugnayn oo weyn oo muhim ah oo ducaa lham oo dee rasuulka ilaahay inoogaba sugan oo marfuuco rasuulka ilaahay inay noo sheegay ruuxa hami uu ku yimaada ama xusni ee laba yimaada inuu waxa weeye ilaahay ka kor yeelayo hamigiisi iyo xusnigiisi waana xadiid noo saxiixa oo kalley kutubtan adkaartee xataa yaryarna waa sooba dhigtaano allahuma inii cabduka wabnu cabdika wabnu amatika naasiyatii biyadika cadlun fiya qadaa'uka markaas adigu bal waa ducadaas xoogaaga ahayd marka waa ducaa ulham rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ciddii ay hami asiibay ama wax ku yimi ee ku ducaysay in ilaahay lagaba faydayo oo uu ilaahay ka faydayo wixii ayaa inooguba sugan halkan baanuu sheekhu inoogu soo aroorin waana xadiid inoo saxiixo ay tahay ruuxu inuu ihtimaamo dacwada xifdiyo dee marka hami ama xusni kuba yimaadana rasuulka ilaahay baa yidhi farax baa ilaahay ugu bedelaa wixii uu kaba kor yeelaaya bal taas oo kale waxa weeyaan waa iyadna dacooyinkaa muhimka ila tahay ama ha noqoto dee karbisan oo kale iyo khawf uu suldaan ka cabsanayo ha noqoto cabsi meel kale kaga timi iyo ama hami meel kale kaga yimaadmata waa duco caam ah oo hami dhammaantii ruuxii xusni ama hami asiibay ee ku ducaysta dee wacdiga asaadiq almasduuq haddii ducadii ay dhab tahay ikhlaas meeshii jiro yaqiin iyo ictiqaadkii fiicnayd ay jirto qalbi markaa xaadira rabbigii dee uu kuba ducaysto carabka wax yii uu ka yidhidhi isagoo qalbigiisu maqan inaanay noqone qalbiguu yahay ilaahay kuba faydayo bal waxaan leenahay waa ducadaasna iyo halkan nooguma sugnee laakiin waa duco weyn oo dee saxiixa oo rasuulka ilaahay noogaba sugan oo jirta duca ulham baabu maa yudakharu lidaaci min alajri waahawaabi aadaakani baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye yudakharu loo kaydinayo idaacii kii ducaysay oo min aljri ajri iyo hawaabi hawaaba ducadu dee kollay fawaa'ideedu way badan tahay in cibaadaadkaana ka mid weeyo waa cibaado ruuxu waxbuu ilaahay weydiisanayaa wixii ilaahay waa ku ballan qaaday inuu aqbalayo taasi waa jaanib oo waa wixiibaa lagu helayaa la doonayay arrin kalena way jirtaa dee inay tahay cibaado ama aan wixii looguba bedelo ajriyo thawaabo ruuxu isagoo ducaysay ayaa waxaa lagu siinayaa cibaaday u noqonaysaa ajri iyo thawaab leh marka baabku haddaba wuxuu u baabaysan yahay bal umuuraha kasako wixii oo ruuxii loo aqbalo arrinkan kaleu helayo ajri iyo thawaabiya deyna waa qeyb cibaado kaba mid ahe taas bal wixii ku tacalluqsanaa ama umuurta bayaanteed iyo caddaynteed ayuu baabkeedii yahay wuxuu ihi markaa musanifku xadaثna isxaaq bnu nasri qaala xadaثna xamaad bnu usamata can caliy bni caliyi qaala samictu abalmutawakil الnaajiya qaala qaala abu saciidi اlkhudriyu can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam bal xagga sanadka isxaaq ibnu nasrigan awowgii baa loo tiiriyey ama loo nisbeeyey ee isxaaq ibnu ibraahim ibnu nasrin baa la yidhaha waa sheekh bukhaari kolley isxaaq ibnu ibraahim alxandali waa isxaaq ibnu rahawey marar kala duwan baan soo aragnay sheekhadiisana malaa ragga isxaaqyada la yidhaha waaba ninka ugu badan sheekhada bukhaari kitaabka muslim dee nin u sheekho isxaaq ibnu ibraahim la yidhaaho ibnu rahaweyhun baa kitaabka jira laakiin muslim bukhaari oo kale ilaa shan sheekh oo waxa weeyaan mid kastaba isxaaq ibnu ibraahim la yidhaaho oo ina rahawey kaba mid yahay ayaa jiraba weeye haddaan xataa waa saxiixa inta ku sugan haddaan adabka nin kalena inoogu soo biirin kitaabkan adabka marka ninkan baa kaba mido isxaaq ibnu ibraahim ibnu nasrin baa la yidhaha kolley deegaankiisu dee la arkaa carab inuu ahay laakiin waa bukhaara iyo halkaa magaa bukhaariba loo nisbeeyo laakiin nisbadiisay asacdiyu u timaado dee inuu haddaanu mawlo ahayn inuu carabiyo tilmaamaysa waana dee bal nin la tawhiiqiyo xaafidna saduuquu kaba cabiray kolley waa dabaqaadka dambe ruwaada oo bukhaari waa wax yarunbuu kaba horeeyaa kitaabka bukhaari unbaa wax ka wariya eeg waxaan leeyahay usuusha uma jeedo adabkeennan saxiixana waa ku suganyaho waxbuu kagaba wariyaaye laakiin isaga mooye raggan kale ee usuusha ah ama shantan imaam ee kale riwaayo ama waxay ka wariyeen ma jirto kolley waa nin dambe oo dee raggu dhammaan way soo wada gaadheene ama kulan la-aan ha noqoto ama taase iyagu wax kamay warin waa bukhaari oo keliya ama adabkiisa kutubtiisa guud ahaan dhee saxiixu ugu horeeyo ayuu wax kaga wariya waana isxaaq ibnu ibraahim ibnu nasri maxamed ibnu usaama kolley waa magaciisii wuxuu kaga mashhuursan yahay kunyadiisa abu usaama oo dee labada saxiix iyo keyrkoodba kuba sugan maxamed ibnu usaama abu usaama isagu waa soo noqnoqda cali ibnu cali ibnu nijaad awowgii nijaad baa la idhaha oo nuuntuna way kasirsantahay alrifaaci alyashkuri kunyadiisana abu ismaaciil baa la idhaha waa nin reer basar oo ah oo caabid ahaa qoladii atbaacu taabiciinta ugu waaweyneydna kitaabkeennan aladab lmufrad waa kan aan hayno inuu riwaayo ku leeyahy asxaabu sunani alarbacna waxbay kaba wariyeen waxay idhaahaanay soo naqliyeen ama laba yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh buu shabahayay waa nin dambe weeye kolley jamaaca jirta dee dadka kaba midoo ay dee mid kasta yidhaaheen rasuulka ilaahay wuu u ekaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo dee xasan iyo xusein iyo ay kaba mid ahaayeen qolooyin waa la tiriyaa oo dee ragoo dee waa dadkaas iyo kuwa aan dee aalkiisiiba ahayn oo dad kaloo marka tilmaantii rasuulka ilaaha la eegayo leeyihiin way way shabahaan oo kolley xaafid ibnu xajarna alaa fatxulbaari meel kaba mida waa juska toddobaad waxa weeyaan waa khaasatan kitaabu alfadaa'il marka uu joogo xasan iyo xusein iyo halkaas ayaay dee uu soo qaadaan bal ciddii la yidhi rasuulka ilaahay way shabahaysayba dee halkan inuu kusoo daro halkaa imaka ma hubo laakiin waa kutubu taraajim waxyaalaha ay soo naqliyen la yihi de waxaaba la yihi kaana yushbihu nabiya sala allahu calayh wasalam bal waxaan leeyahy nin caabido ayuu ahaa oo ninkan reer basra ah ama abulmutawakil naaji makama taabanaya cali bnu duaad waxaa la de kitaabka inuu kusoo noqnoqdo cali bnu daauud ama cali bnu duaad kolkol duaadna way yidhaahaane waa ninka taabiciga abu saciid wax ka warinaya hiqade qaala wuxuu yihi qaala abu saciidin alkhudriyu baa yidhi can inabiyi sala allahu calayh wasalam xaaluu ka warinayo ma min muslimin ruux muslimi ma jiro yadcuu rasuulka ilaahay baa le yadcuu ducaysanaya oo laysa aanu ahaan waxa uu ku ducaystay bismin wuxuu hadduu dembi yahay dee waaba tacadi duco oo ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa waxyaalaha ama habaarka ama dee kolka waaba kan celinayo looma aqbalayo ama waxaa ismigu kuba sugan yahay waa naxariistii ilaahay fadligii weeye inaga inooguma naxariistay oo ducadan kolleyba ruuxa waa loo aqbalaya amaha loo soo dedejiya amaha loo dibdhige waa wixii aan dee sifaatkan lahayn ti ismi iyo qadiicatu raxmi iyo waxyaala ay kuba sugnayd baaba la celinaya laysa biismin aan ahayn walaa biqadiicati raxmin wax qaraabo goynteed ay ku sugantayna aan ahayn adigu duco saasa oontaa ahayn ruux ka muslim oo ku ducaystaa ma jiro ilaa oo uu jiro acdaahu uu siinaya ilaahay ixdaa alaain saddex khaslo mid ka mida ducadii lagu siinaya ima an yucajila lahu inuu usoo dedejiyo ilaahay dacwatahu baryadiisii oo wixii weydiisanayey wixii uu dee siiyo uusoo dedejiyo waa mid waa khaslo adugu dedejintaasi imaka halkan waxay noqonaysaa uun dee waa isagoo intaa adduunyo de waa waqtigii ilaahay doonay weeye iyo si uu doonay noqonaysaa ayo usoo markaa dedejiyadu maaha inuu laxdadii iyo markiiba siiyo laakiin iyadii baa la siinaya wixii baa loo aqbalaya ama markaa hele ama mar dambe haba helo wa ima an yadakhira maxalu shaahidku waa halkan inuu u kaydiyo lahu isaga fi laakhirati haddaan wixii laba siin oonu ducadii helin arrinta kale soo socotaana aanay dhicin ducadan baa cibaado ah saa salaada iyo looga ajri siinaya cibaadaadkan kale ayuu ajri ka helaya aakhiro uu ku intifaaco oo wuxuu taro loo kaydiyo ajrigeedii aakhiro wa ima an yadfaca inuu daafaco canhu xaggiisa min asuu'i xumaan milahaa waa balaayo iyo dhib milahaa wax ducadiisii laba mid ah oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dee waa wuxuu inoo sheegay addoonka muslimkee ducadan dee tacadiga iyo ismiyo qadiicaturaxim ku sugantahay duco aan ahayn ku ducayse ducadiisa taasi aanay ku sugnayn ducadii in loo aqbalayo waa ilaahay ballanqaadkiisii udcuunii astajib lakum yujiibu dacwata daaci idaa dacaan ujiibu dacwata daaci idaa dacaan marka waa ballanqaadkii ilaahay baa taas laakiin ijaabadiiba maxay noqonaysaa ijaabadii baa noociya noqonaysa kal waxay noqonaysaa wixii uu doonayey naftiisii ayaaba la siinaya kol wax kale oo la arko inuu gaba fiican yahay ayaa ilaahay ku siinaya taas kol balaayo kusoo socotay oo uga dhib badnaan lahaydba waxan oo uu helo uu doonayo uu helo iyo dee ayaaba waxaa uga sii fiicnaa oo uga wanaagsanba waxan kale ee dhibta ah ee kusoo socday in laga daafaco taasaa lagaga daafacayaaba oo wax kaloo darar ku asiibayay ayaa ilaahay kaga celinayaayo iyadoo kaa laga hor joogsado laga manciyaa isaga ugaba roon tahay waxaan uu doonayuu helo waa saddex xaal haddaan intaa midna dhacayn laakiin helitaankuna ama waqti dhow ha noqdo ama waqti dambe haddii aanu intaa midna helin ajri ayay noqonaysaa aakhiro u yaala oo hawaaba marka kolley ducadii umay dhul dhacayn ee waa loo aqbalay kol haddii arrintu taa tahay waxa weeye ee ruuxu inuu islaamo markuu wixii uu doonayay un waayey ilaahayba kaama aqbalin taas meesha kuma jirta weeye yaanu is odhanin ilaahay ducadaadii ma aqbalin waayo ruux markuu taa is odhanayana wax uu doonayay waxbaa ku taagnaa wixii baanu helin oonu arag dee waxaaboo dhici karta inuu ictiqaadiya inaan ducadiisi la aqbalin dee ducadii noocyay noqonaysaa in wixii lagu siiyaa waa mid waa aqbal in wax bilaayo lagaaga daafaca waa aqbal in wax kale lagugu bedela ood wax kale ku heshay oonaad adigu dareemahayn ducadii waa lagu aqbalay lakiin adigu ma dareemaysa iyaduna waa aqbal bay noqon haddii aan intaa mid dhacinna ajrigii baad leedahay marka kolley ducadaadii waa la aqbalay bay noqonaysaa ducadaadii waad heshay waad helaysaa haddaad wax kala weydana ajrigii baad helaysaa marka ruux inuu yidhaaho markaa markuu wixii waayo laygamaba aqbalin halkaa quus ay ku keentay inuu ducadii joojiyo arrintu dee meeshii ma taallo weeye sababtuu ilaahay waa aqbale laakiin waa si uu doonayey iyo waqtiguu doonayay iyo noocii iyo waxyaalihii dee isagu waa khabiir oo maslaxadaadu iyo dantaaduu ogyahay waxa kuu ruun buu ogyahay laakiin dee waaba taas umuurahaas baaba aqbalka noqonaya qaala wuxuu yidhi idan yuksiru macnaha shaksi baa yidhi waa nin baa yidhi idan yuksiru waa sida nuskhadeennan ama kitaabkeennan aladab lmufrad kuba sugan oo macnaa shaksigii uu badinaya ducadii buu badsan kolle dee arrintu taa tahay kollay ruuxii loo aqbalayo dee wax la daayaba maahae waa badsan ama haddii la idhaha yugsiru ilaahay waa badinaya ujuurana iyo dee wuxuuna siinayo waaba kaa ku badinaya imaam axmed baa xadiidkan wariyey oo la wadaagsaday bukhaari dee malaqolooyin kalena way la wadaagsadeen marka isaga riwaayadiisu waxay ahayd idan nukira ama nuksiroba dee haddaan inaan kuba nasbino nuun aan halkaa kaba dhigno dee kol haddii arrinku kaa yahay kol haddii ducadii kollay ilaahay noo aqbalayo kol haddii aanu wuxun ku helayno ama iyadii ha noqoto ama bedelkeed iyo ciwadkeed ha noqoto ama ajri haba noqoto ama bilaayana lagaga daafacaya waan badsanaynaa oo ducadii ma daynayno waanu badinaynaa dee kol haddii ilaahay nooba aqbalayo idan nuksira markaa nuksiru ducaa bay markaa noqon sidaa imaam axmed kuba sugan xadiid labaad baa jirta xadiidkan laba mida oo abu saciid alkhudri baa warinaya cubaadat bnu saamita saxaabigaasi warinayo oo tirmidi ku sugan uu saxiix yeelo inahan baa kuba yimi bal imaam nawowi raximah llahu tacaala kitaabkiisan aada u waxtarka badan ee riyaad asaalixiin marka kitaabu dacawaad joogo baabka uu dhigtay baabu masaa'ila fi ducaa ayuu ku soo arooriya waa xadiidka cubaadatu bnu saamit buu soo arooriya kan maahi waa ka cubaadatu bnu saamit ee tirmidi wariyey marka isagana waxay riwaayadu ahayd halkan qaala rajulu idan nuksira oo nuun ah macnaa nuksiruna waa nuksiru fi ducaa kol hadday arrintu taa tahay ilaahay noo aqbalayo kollay aan ducadii helayno dee waan badsanaynaa marka rasuulka ilaahay muxuu yidhi qaala allahu akar e allahu akharu ixsaana wa ifdaala haddaa dee aad wax kasta weydiisataan oo dad oo dhami mid hore iyo mid dambe uu wada weydiisto oo ilaahay wada siiyo ixsaankiisa iyo fadligiisa ka badan weeye waxba khasaaintiisiina kama dhinmayaan waxa aa weydiisanaysaan iyo inkastoo aa raqbadiina weynaysaan oo weydiisiga aad badisaan ixsaanka ilaah iyo fadligiisa iyo cadahiisa ayaa ka badan taas allahu akharu ay akharu ixsaanan wa ijaabata wacadaa'an taas bay noqonaysaa kolley waa tarkiib weyn oo ducadii layskuba dheerinayo iyo arrin kale oo ah ruuxu waxaan uu ilaahay weydiisanaya uun yaanu ka dhigin inuu aqbalka ducadii la aqbalay ama la celiyey kaasuun ay tahay arrintu waa tanoo noociyay noqonaysaa ee waana inagu badantahay taasi oo ruuxu waxbaa ku taagnaa waxbuu ilaahay weydiisanayay wixii hadduu waayo waxaaba dhicaga inu yidhah dee ducadii waan anigu waan duceeyey bay laygama aqbalin oo de aqbalkii waxaynu ku koobaynaa waxa aan doonayno arrinkuna dee ilaahay khabiirka ahaaye xakiimka ahaaye ruuxa waxa imaka u danayo waxa marka dambe u danaba ogaa maslaxadii waa u aqbalay waanu ku ballan qaaday waxaanu yidhi barya waan kaba aqbaliye laakiin kol wixii buu siin isagoo siiyey baa dhici karta inaanu hore loogu soo dedejin si uu ducadiisaasiba iyo ajirgaasiba uguba bato usii socday ilxaaxiisaasi wax kaluu kuba siin oo uga nafci badan balaayu kaga daafici intiiba ilaahay waa aqbalee lakiin waxaa la arkaa shaksigu haddii kale ajri bay noqon laakiin shaksigu dee wixii uu doonayay unbuu aqbalkiisii iyo araggiisii xagga marka leega in laga aqbalay ducadii inaan laga aqbalin kuma koobanto markaa inaan dee taas bal umuurtaa ruuxu uu dareemo aanu hadduu wixii waayo u qaadan inaan ducadiisii la aqbalin taas baa iyadana xadiidka inoogaba sugan xadaثna بن shaybta qaal akhbarani بn abi اlfudayki qaala xadaثanii cabdالlahi بn mwhibi عن عمه عبيد الله عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال بل سندka xadiidka kolley dhammaan waan soo wada aragnay laakiin dee kolley xuskusta way adkaanaysaa ibnu shaybahana horaan usoo sheegnay kolle waxaan filayaa dee intaan xusuusima markii afraad oo kale oo dee raqamkii afariyo tobnaad buu ku jiray ama sanadka xadiidkii afariyo tobnaad buu isaga kuba bilaabmaya isagoo ibnu abilfudeyg kolna aliftaa la gooya iyo laamtee kaba warinaya taas meelo kalena isagoo dee ibnu mhab mawhibkan kaba warinayo ka dambaysiya waa kuba sugnaaye ibnu shaybahan bukhaari u sheekha ah waa awowgii shaybahani oo awowgii baa loo nisbeeyey magaciisa cabduraxmaan ibnu cabdilmelik ibnu shaybataa la idhaha marka ma aha imaamkii ibnu abi shayba waayo kitaabkaynu kusoo aragnay isaguna isagoo le ibnu abi shaybe bukhaari ka warinayo waa imaamkii muslim marka la eegana sheekhadiisa ninka ugu axaadiis badan weeye saxiixo kun iyo afar boqol iyo meel in ka badan ayay saxiixa dikrigiisu dhacay ama riwaayadiisu waa ninka raqam waaxid muslim marka la eego ibnu abi shayba cabdullahi ibnu moxamed walow bukhaari cabdullaahi uu yidhaaho inta badan aanu marna abubakrin kunyadiisa ama yidhaha muslimna kunyadiisunbuu laba yimaadaa laakiin ninkan yeeg kaasi hadduu ibnu abi shayba iyo ninkan dee kutubtan alayna soo gaadhisa musanafka iyo kan waa ibnu shayba waa magac waana awow magaciisana kaasba waa awow uun waayo cabdullahi bn maxamed ibnu abi shayba weeyaanoo abuushaybahan waa ninka waxa weeyaan awowgii ayaa qaadi ahaa ayaa abushayba la odhanayo kaasba waa se laakiin waa ismi iyo kunyay kala yihiin kani waa cabduraxmaan ibnu cabdilmelik ibnu shayba tobana taan le raqamkii afar iyo tobnaad iyo kolley dhowr iyo afartanaad iyo meele ayuu kuba jiray hore bal taas waa mid ibn abilfudaykna waa nin isagana aynu dee halkaa horeba iyagoo wada socdaynu kusoo maray shaqada shaaficiyana kaba mid weeye muslimna waa kolley sanadkiisana waa galaa sidanuu halkan bukhaari u galay oo horeynu isna uga soo hadalay maxamed ibnu ismaaciil ibnu muslim ibni abilfudayk waa isaguna mar dambe uu fudaygani imanaya abulfudaygani oo waayo maxamed ibn ismaaciil ibn muslim ibn abi fudayk ama alsha ha la raaciyo ama ha laba gooyo bal isaguna waa nin atbaacu taabiciintii dhexe kaba mid oyn hore usoo marre amaa labada nin ee kale ee isu adeerkaa ee magacooda kolley mayhubkuu ku wada sugan yahe ninka hore waynu soo maray mararna waan soo aragnay magaciisa cabdullaahina waa la yidhi malaa waxaaba ka badan cubaydullaahi in la yidhaaho oo cabdullaahina waa la yidhi cubaydullaahina waa la yidhi waana magaca badanoo waa cubaydullaahi ibnu cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibni mawhib waana atbaacu taabiciintii isaguna in adeerkiisanuu ka warinayaana waa cubaydullaahi ibni cabdillaahi ibni mawhib kolley adeerko dacfi baa ku sugan xaalkiisa in adeerkan waa cubaydullaahi ibni cabdillaahi ibni mawhib oo in cabdullaahi waxaan idhi cubaydullaahina isna waa la yidhaaye bal cubaydullaahi daa badane haddaan kuba socdo waa cubaydullaahi ama cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan ibni cabdillaahi ibni mawhib kanna waa cubaydullaahi adeerku waa taabici ibni cabdillaahi ibni mawhib oo markaa cabdullaahigan aabbihii oo cabdiraxmaan ah iyo cubaydullaahi baa walaala noqonayo waa adeerkii bay tahay waanan soo wada aragnaan leeyahay laakiin de wax la iloobayo waxaan leeyahayna marka dee awow iyo meelo dambe loo tiiriyana kolkol in ruuxu markuu istidhaa kutubta taraajimta badh taas baa dhibtu kaba timaada ninkii oo dee awowgii loo tiiriyey ayaa waxaa laga yaabaa inuu ibnu shaybe oo kale ama meye cabdullaahi ibnu mawhib oo kale halkuu cabdullaahi marka uu tago uu miimka doonto uu mawhib uun tago oo uu hadhow meeshii kaba waaye kolkalo inta badan way ishaaraan aad bay uga digtoon yihiinoo waa magaciisu waa kaasoo uu soo hormarayo waxaas way idhaahaan oo uu isidhaha kumaba jiro dee iyadoo markaa meeshii magacyadii qaray maqan yihin waayo ne magaca siday u tartiibinayaan hore ayay ka labaad iyo ka saddexaadna u tartiibiyaan oo siday u kala horreeyeen magacyadu way waa ilaa ka saddexaad bay tartiibinayaan oo imaka cabdullaahi ibnu mawhib iyo cabdullaahi ibn ibnu cabdiraxmaan isku meel ma imanayaan cabdullahi ibnu cabdiraxmaan baa horeynaysa halkan markay miimka soo gaadhaan bay keenayaan maxamedeeb adigu keenayaan taa nafteeda xarafka labaad way tartiibinayaanoo bal mawhib oo kale iyo maxamed maxamed baa horeynaya hadduu awowgaba yahay kii dee maxamed uu awowgii ahaa iyo ku mawhib awowga yahay way kala fog yihiinoo ilaa xarafka labaadna way tartiibta way ku wada aad bay u daqiiq yihiin sidee dhibyaraan loogu helo can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaal anahu qaal maa min mu'minin ruux mu'mini ma jiro oo yansibu taagaya wejahu wejigiisa ila اllahi macnaa ilaahay buu baryayaa xaggaas buu dee wejigiisii ujeedin adigu waxa weeyaan ilaah buu baryayaa yasaluhu xaal uu weydiisanaya ama kaasoo yasalu weydiisanaya masalatan waa wax la weydiisiya masalo ilaa uu jiro ruux mu'min oo rabbigii barya acdaahu wuu siinayaa ilaahay iyaha masaladiisii laakiin say noqon sida xadiidkii markaan kaba soo baxnay ima cajalhaa lahu wuu soo dedejinayaa fi dunya weliba taa adduunyadu ama iyadiibay noqon ama nooc kaley noqon wax kale uga fiican ama balaayo la daafacay noqon intuba waa adduunyadii baa loogu soo dedejiyey waana tii laftigii hore xadiidkii hore baan kuga soo sharaxnay ima an yucajila lahu dacwatahu dacwatahu maaha macnuhu inuu markiiba helo ducadii ducaysanaya inu markiiba helaan waa intuu adduunyo joogo wixii ku helaya oo kolkol baa dhici karta ducadii ilaahay kaba aqbalay laakiin wakti dambe fulitaankeeda iyo helitaankeeda iyo xusuulkeeda uu noqonaya marka dacwatowda loo soo dedejinaya maaha laxdada iyo markaas ee waa inta uu adduunyo joogo oo sida xadiidkan inoo sii fasiray ima cajalaha lahu fi dunya waima dakharaha lahu waa u kaydinayaa fi laakhirati aakhira kolley daalka iyo iyadoo kaa dhibicdaliyo daalkii muhmalada hadii labadaba xaggan macnaha walow barhkooda ay dee markay aakhiro tahay iyo markay adduunyo tahay oo kale iyo ay kala far ay kala farqiyaan oo dukhradna markaastan oo kale ajrigii aakhira ay kaba dhigaan idikhaarka iyo daal muhmala ana markaa wixii adduunya lagu kaydsanayey ee labaduba laakiin waa macnahaas ayay wada kaydsiga une waima dakharaha lahu fi laakhirati aakhira uu kaydinaya maa lam yucajil waa min atacjiil ama lam yacjil saynu soo maray haddaanu isagu degdegsan raagsan oonu dedejisan ducadii qaalu waxay dhahan yaa rasuul allahi wamaa cajalatuhu cajaladiisu maxay tahay iyo degdegiisaas ama wixii uu dedejisanayo qaala yaquulu wuxuu odhanayaa dacawtu wa dacawtu ilaahay baan baryay oon baryay hadda wax dhici karta in dee wax kale waa lagu siiyey ama balaayo lagaga daafacayo wala arahu ma arkayo yustajaabu lii iyadoo layga aqbalayo markaasu ducadii saynu awl horeba soo maray ducadii buu kaba tegaya oo faraha kaba qaadaya marka taasoo kale ducadiisii way celinaysa haddaan isaga taas adigu maanic xaggiisa aanu ka iman eeg insaanka xaggiisa haddaan maanic ducadiisa horjoogsada kaba iman ilaahay mid aqbalayo weeye laakiin aqbalkii baa noocyo yeelanaya baabu fadli ducaai ducada fadligeedii buu baabaysan yahay kolley dee ducadii waan kuwa jirnaa u dheereeyeyna abwaabta ducada waana badiyay de waa kitaab adam xadaثna cmr بن marزuq qaal akhbarana cimran can qataadaةa can saciid bn abi اlxasan can abi hurayraةa can الnabiyi slى اllahu عalيه wasalam qaala anahu qaal bal cimraankan cimraan abulcawaamna kunyadiisa way idhaahaan ina dawaar bay idhaaheen dawaar awow iyo aan shadnaynba cimraan ibnu dawaar alqaطaan oo mal xagga miisaanka iyo waxyaalaha sidaas waana nin isagu bal markaynu eegno reer basra a weeye oo ninkani waana ninka atbaacu taabiciintii ah ayuu dee kaba mid yahay kolley waana nin marka la eego xaaladiisa adigu saduuq buu xaafid kaba cabira ama dabeecsanaani kuma sugan tahay xagga xifdigiisa iyo dabdigiisa saciidkan ibnu abilxasanna waa nin hiqoy walaalayiin ninkii qiimaha badnaa ee caalimka ahaa caabidka ahaa xasan albasri walaalkii weeye waayo xasan xasan ibnu abilxasan baa la yidhaahaa kana waa saciid ibnu abilxasan ninka isaga ka hor dhintay oo ka hor dhintay saciidkana dee walow waxoogaa adigu a wax buu kaba horreeyey riwaayadka qaarkood hadii la yidhaha boqolkii buu dhintay dee ilaa tobaniyo sanadood ama boqol iyo sideedii buu dhintay hadii la yidhaha sida ibnu xibaan de waaba dee laba sanadood iyo waxoogaa unbuu ka horreynaya adigu bal waxaa lena waa nin hiqa o qaari ahaa oo ay walaaliyiin xasan albasri can abi hurayrata can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala laysa maa nin shay-un shay mu aha nin akrama mid kaga karaamo badan cala allahi ilaahay min adducaa ilaahay agtii wax marka la ega adkaarta iyo ama daacaadkiiba ama cibaadaadkii qowliga ahaa kaga karaamo badan kaga darajo sarreeya kaga mudan ilaahay agtii ducaadu ma jirto waayo ducadu siduu rasuulka ilaahay xadiid kale kaba cabiray waa mukhu lcibaada tawaaduc baa ku sugan addoonkii oo rabbigii u khuduucaya qiranaya dacfigiisa iyo faqrigiisa iyo baahidiisa iyo dullinnimadii ilaahayna u qiranaya dee qaninimadiisa iyo cizadiisa iyo weynidiisa iyo taasoo kale bal markaa waa ducada kuwa u cibaadaadka kuwa ugu mudan bay kuwa mid tahay oo dee iftiqaarka uu muujisanayo ictiraafka ilaahay weynidiisa iyo qaninimadiisa iyo saacadiisa iyo juudkiisana uu qiranayo xaggan kalena jaanibkan addoonnimo iyo wixii ay keenaysay uu qiranayo wax weyn weeye haddaba shay ilahay agtiisa kaga sharaf iyo qadar weyn amaan adkaartii iyo wixii cibaadaadkii qowligahanilaahnabe markaas ma jirto dee kol hadday taa toy karaamadaa weyn iyo sharaftaa weyn ilahay agtiisa ducadu ku leedahay maxay keenaysaa wacdigii ilaahayba udcuunii astajiib lakum ijaaba iyo qabowllah markaa way mudan tahay laysa shayun akrama cala allahi min adducaa xadaثna khaliifatu qaal xadaثna abu dauda qaal xadaثna cimraan cimraan iyo intii ka dambeysay waa intii uun halka horun buu bedelay labada oo weliba sanadkii hore kana ka yar dheero cimraan iyo bukhaari camr bn marzuqun baa markii hore udhexeeyey imaka khaliifat bnu khayaad iyo abu daudu dayaalisi labadaasaa udhexeeya wuxuu yihi can saciid bn abi xasani can abi hurayrata can nabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaal anahu qaal ashrafu lcibaadati cibaadada ta ugu sharafta badan waa adducaa baryadan ilaahay la baryayo addoonnimadii uu ilaahay addoonkiisa rabbina khaaliqiisii iyo maaligiisii iyo mudaberkii isagu dee waxa weeyaan qaninimo mudlaqa iyo juud mudlaqa iyo wax kastaba kuba sifoobo kamaal leh tiibaa kuba suganoo cibaado waxa uguba sharaf badan waa ducada xadaثna abوlwlid wa abulwalid طyaalisi qaal xadaثna shucbaة can mansuuri can dri عن يسيع عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال بل حق إن سندك خلاص وقت هي هي أو مكان لكن در بن عبد الله وأبينا در أبي عبد الله بالله المرهبي وأن عابدها يوثقها kolkol dee irjo waxay dhahaan waa laga arkaa kutubta taraajibte aynay dhahaan dee murjia kuba tiriyaane laakiin kutubta taraajibtaiyo raggan ruwaadaynu hayno ee axaadiian ama saxiixan iyo keyrkood warinaya ninkani waa kutubta lixda ama dadkii wax lagaba warinayaba weeye ee irjaha ay ku sifeeyaan maaha irjihii madmuumka ahaayee keenayey oo ruuxu u qaadanayay inaan laa yaduru maca aliimaani shay kuwa dadka waxaa qabay kutubtan ruux taasi nogamaba sugno dadka caynkaasa waa irjaha madmuumka ee xune iimaanka maciise inaanay waxba yeelahayne laakiin irjahoodu waa irjahay kaba cabiri jireen irjaa lfuqahaa kaba cabirayeen waa iyagoo acmaashiiyo dee maalan acmaasha musamihii iimaanka kaba saara oo dee iimaankii qowl lisaan iyo san xataa daxaawiyada kuma sugan weeye dee inay qowlka daxaawiyada ku sugan waa qowlkii marka la eego dee imaamyadii uu xagga hore kuwa soo magacaabay abu xaniifa iyo asxaabtii iyo waatay qabeenba reer kufa qowlkood haddaba in imaamkii ay kaba dhigaan qowl iyo ictiqaad ama acmaasha jawaarixda laga samaynayo salaadii ay musama aliimaan kaba saaraan dee arrinkuna wax saas usii weyn maho ninkaas dee inuu hadduu tan ka tago waa ku faasiqoobaya waa qabaa kuwa kale iyagu musaman iimaan ku darayaano hadduu ka taga acmaasha jawaarixda gaal buu ku noqonaya islaamka kaba baxa ma qabaanbo saas baaba uu meelo siyarka kaba mida mujaladka shanaad iyo dahabi yidhaahaa dee waxa way khilaafka lafdiba uu kaba soo dhigaaba xagga marka la eega ahaarta iyo himaarta kaba ratimayse laakiin waxaan leeyahay raggan ama saxiixeyn ku sugan ama keyr dee waa majmuucan helayna ay leeyihiin fulan waa murjia ama irjahaasi waa irja alfuqahaa weeye waa kuwa musama aliimaan ka saar acmaashii musama aliimaan kaba saaraya iimaankiina qowl iyo ictiqaad kaba dhigaya acmaashiina bal matalan kaba saaraya taasun ba hidi weliba dee waxay kaba cabireen waa lagu sheegayba imaka arrinkan kaba cabireen rumya bilirjaal ama yusecan yusic ibnu macdaan baa la idhaha nin reer kufa isaguna halkaa ya-da bedelkeeda hamsana waa la dhigaa useyc waa la yidhaha waa nin hiqa oo markaa taabiciintii dhexe kamid oo kitaabkeenan aladab lmufrad bukhaariga kale kuma sugnaa muslimna kuma sugnaa iyo asxaabu sunan kutubtooda ku sugan laakiin waa nin hiqa can inacmaan ibni bashiirin can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala in adducaa ducadu huwa alcibaada ducadu iyadaaba cibaada isagaaba cibaada weeye oo ducadu waa cibaadada dhooxeedii waa khaaliskeedii isaga unbaaba ah cibaado oo ujeedada cibaadadii asalka aydma ducada weeye waa umuurtaa horeynu soo maray ta kuba sugan uma qaraa udcuunii astajib lakum xadaثna cubayd الlahi وcubayd لlahi بn muسى اcabsi aynu marar soo aragnay can mubaarak bni xasana can caطاءi can caaishaةa radي الlahu canha qaalat suئila الnabiyu slى الlahu عalيه wasalam bal sanadka koley mubaarak bnu xasaankan oo abu yunus kunyadiisu tay ama abu cabdillaahi markii hore reer basra markii dambe maka degay waa nin daciifa weeye ama layin xadiid si ay kaba cabireen kitaabkeenana aladab lmufradna riwaayo waa ku leeyahay ibnu maajahna waa ku leeyahay waa inta kutubta kagaba sugan yahay kolleyna waana atbaacu taabiciintii raggii ugu waaweynaa markaa sanadkani waa sanadkan dacfigaasaa ku sugan xadiidkan caaisha ayaa waxay tihi qaalat su-ila nabiya sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa la weydiiyey ay lcibaadati afdalu cibaadateebaa ugu fadli badan qaala ducaau lmari linafsi ducadu shaksigu naftiisa u ducaysadee iyadu ducadii baaba cibaadaha kolle xadiidka dacfi baa ku sugan baana laakiin tu inoo faa'iideynaya ruuxu hadduu ama muslimiinta u ducaynaya ama cid kale u ducaynaya ducadaas te waabay ka aqbal dhowday ti uu naftiisa u ducaynaya may kaba degdegsantahy saynu soo marre taa walaalkii u duceeyaay haddana looma qaadanayo dee kol aduu naftiisa u ducaynayo waa wax isaga dheefi ay ugu suganto xabdi ugu suganto inay ka hooseyso ducadii uu dad kale u ducaynaya taasi ay ka martaba hooseyso oo ay ka yar hooseyso waaba kaneetanaaba u mudan weeye xadiidka dacfiha kuma sugnaado ducada uu naftiisa uba ducaynaya rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh sida saxiixa muslim iyo kuba sugan hadduu doonayay inuu cid u duceeyo horta naftiisuu ku bilaabi jiray bada binafsi naftiisuu kuba horreysiin jiray oo taas wey xadaثna cabaas الnarsiy cabaas بn اwalid بn nasri baa la yidhah waana nin hiqa wey oo bukhaariya muslimba ay wax ka wariyaan qala xadaثna cabdالwaxidi qala xadaثna layth qala akhbaranii rajul min ahli اbصrati qala samictu macqila bna yasaari yaqulu indalabtu laykani horta waa layth bn abi sulaym horeynuu soo maray waa nin id markii dambe xifdigiisu intuu xumaaday wixiiba ay iskaga darsameen xadiisyadiisna aanay kala socnayn oo markaasaa daraaddeed loo daciifiya ama loogaba tegay taas isagu waa mid welibana sheekiisu maanta waa mubham muu magacaabin oo mubhamun maa fiihi raawi lam yusam nin reer basra ii warramay buu yihi o marka labada arrimood baa sanadkii wada galay walow dee uu hadda albani saxiixuladab buu xadiidka ku soo arooriyaa xagga daciifada kolle waa mujaladka afaraad iyo waan filaya may waaba ahaa ka sideedaad baa u noqon waa soo arooriya lakiin xadiid kale dhexdi xadiid kale oo daciifaan usoo dhigtay buu marka uu ka hadlayo shawaahidiisiiyaba kaba soo arooriya halkaasna waa duruqde kolley wuxuu uu saxiix yeelay un sanadka tanaa ku sugan waa macnahan marka la eego shawaahidda uu leeyahay waayo layt ibn abi sulaym iyo sheekhiisa mubhamka ayaa sanadka inoogu sugan qaale wuxuu uhi samictu macqila bna yasaar yasaarin yaquulu indalaqtu waan tegey saxaabigaas baa le maca abi bakrin sidiiq radia allahu canhu ila nabiyi sala allahu alayh wasalam faqaala wuxuu yihi rasuulka ilahi baa odhanaya ya aba bakrin ababakaro la shirku shirkigu fiikum idinka dhexdiina akhfaa mid ka qarsoon weeye min oo min dabiibi namri waa quraanjo socodkeed bar quraanjo dhagax korkiisa socota oo sida lafdi de dacifa adee fi leylati dalma min dabiib namle cala safa fi leylati dalma habeen madow quraanjo dhagax korkiisa socota sanqal miya yeelan wax laga maqlo malaha quraanjo halkaa maraysa inaad aragto mooye dee sanqaleediyo waxaa lama arkayo lama dareemayo sood lagama dareemayo bal quraanjada habeenka socoto oo kale sida dee shirkigu dadka usoo gelayo shirkigu kolley dee anwaacba waa shirkigii makariya iyo subcad iyo waxaa weeyaan waa shirkigii khafiga ahaa waa kaa qarsoon waa kaa istususka iyo taas kuba yimaada iyo riya ariya wa sumca waa idinkaga qarsoonyi faqaala abu bakrin ba wuxu uhi wahal shirku shirkigu miyuu yahay rasuulka ilaahayow ilaa man jacala maca allahi ilaahan aakhara mid yeelay ilaahay maciisa ilaah kale o ilah kale la caabuday mooyaane ama sanam iyo wax la caabuday mooyaane ma shirki kalea jira shirkigu kaas mooye ma wax kaluu noqonaya qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartay lashirku shirkigu waa shirkigan ariyaa asumca waayo waxyaalo aan la dareemin oo dee bal maalan ayaa laga yaaba u kaba yimaado oo dee dadka qalbigoodu aad iyo aad cabsida badan lahaa aqoonta badanna jaanibkaa lahaa ma kuwa dibalqulub ay tirina ayaa laga yaabaa dee dareenkaa badan inay yeeshaan waxyaalo aanad rayo iyo sumco u qaadanayn oo dee iyagu riyo kaas waa wax alla wixii ikhlaaska ka hor imanaya ama ikhlaaska nuqsaaminayo o dhan baa tan noqonayo is halkan soo gelaya la shirku akhfaa min dabiibi naml isaga waxa weeye ka qarsooni badan socodka ay quraanjadu soconayso se aan loo dareemin ta aan loo ogeyn oon loo loo maqla iyo wax dareyn aanu halkaa kaba imanayn ayaa shirkiguna ruuxa uu soo gelaya waa qarsoon yahay taas buu yihi e kolleyna waa adigu waxaan leenahay ariya waa sumcadeemidii waa waxaan aan wada dareemeyn oo ruuxu hadduu camalkiisii ula yimaado ha lagugu arko iyo ha lagugu maqlo taasba weeye waabay noqonaysaa laakiin kolkol baa isagoon taasi inta badan uu moodaya inaanay kuba jirin ayay haddana meelo kale kasoo gelaysaa waxaa kale kutub taraajimna ay ku sugantay imaamkii cabdiraxmaan ibn mahdi oo dee kale kitaabkeenana kuba sugan ayaa majlis buu qaban jiray bacda salaati aljumuca waa majlis xadiidaba laakiin si kale aan hayno kol kol bay dee waqtiga iblahooda taa kaba dhigi jireen markaasaa muxuu yihi de isaga nin ilaahay aada u cabsi badan buu ahaana ayaa wuxuu yihi waxaan markaasaa waxaan dareemay maalinta dadku soo batana farax baa galaa waan yar farxa markay dadku yaraadaana si wuxuu ka yar xun yahay oo kale ay noqotaa dee adiba qulub kamida bishr bnu mansuur ayuu weydiiye yihi bal saasaa ay dhacda oo dadku hadday kordhaana de wana wax dee iskaba badan oo dad badan baa iska jiro waxaa qariilaa le haddaana xer badan iyo dad badan ay hor fadhiisan jirin ma laba iyo saddex baan hor fadhiisanayaa oo taasoo waa kaan waa dee wax ku qarsoon weeye oo isidhaaho ma maxaa laba iyo saddexaan waqtigayga ugu luminaya waa intaas buu eegaya dee tu bishr bnu mansuur buu weydiiye yihi daaka majlisu suuin falaa tacud ileh waa majlis xun majliskaasi hawn maalintii buu joojiyey isaguna farax ka qaaday majliska caynka sababta waa maxay maxaa keenaya faraxan uu ku farxayo tani waa nooc riya sumca de waa halaw arkama taas oo kale iyo ama ha ku faano dadkiisaa badan ama waxyaalo iyo intii dhegaysatay iyo waxyaalo oo kolley dee waa waxyaalo badan oo malaa marka meelaha la isugu yimaado kamaraadkan lala dhacaye la qaadayo laqadaadkan iyo waa mala waqtigoodii iyaga waxay kaba dhigi lahayd dee waxyaalahaasay gelin lahaayeen bal taas buu leeyay bal waxa la waa maslada markaa waxyaala caynkaasoon ruuxu dareemahayn eg aanu dareemahayn ayaa dee ay waxaan uu kaba soo gelayaa oo ko de doin waayo markaasaa muxuu yihi rasuulka ilahi tanaa inoo muhima inaga dambe alaa aduluka ma ku tusaa calaa shayin shay idaa qultahu haddaad tidhaahid dahabaka canka qaliiluhu wa kaiiruh shirkiga kiisa yar iyo kiisa badan bay haddii aad ducadaa ku ducaysato dikri kuu noqotiyo duco ilaahay kaa kaxaynayo qaala marka rasuulka ilahi baa wuxuu ihi isaga dee kollay balaaba halkan ugu suwane qul waxaa tidhaa allahuma inii acuudu bika an ushrika bika wa ana aclam wa astakfiruka lima laa aclam waana xadiid inoo sugan marka leego waataan leynahay saxiixuladabiye bu albaniyo kolle waa shawaahidiisa dariiqan dee san kuma sugnaadeen allahuma ilaahay inii anugu acuudu bika adaan ku magan gelaya waxaan kaa magan gelaya an ushrika bika inaan kuu shariig yeelo walxal ana aclam anoo garanaya anoo wixii og dee aan kuu shariig yeelo wa astakfiruka ilaahow dhaafid baan ku weydiisanayaa limaa laclam waxyaalahaa dee si qarsooniya igu soo gelaya saa dee quraansho yaroo bal habeen madow dhagax korkii socota lagu arkayo shirki saa kuu soo galay adigu kuma talagelin adigu ama ma dareemaysid haddaad doontay oo shirkiba uma haysatid ama riyo iyo umama haysatid waxyaalaha caynkaas inaan ogeyna ilaahow waxaan ku weydiisanaya in diga dhaafto macnaa ruuxu ducadan hadduu badsado weeye ilaah baa qalbigiisa noocaa ka dhaaf ka kaxaynaya oo shirkigaas ayuu kiisa yar iyo kiisa badanba ka badbaadinaya ama qalbigiisa ilahay kaba saaraya allah subxana wa taala subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfir